ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalada adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka waxaa la sheegay in daryeel la-aan ay mararka qaarkood noqdaan carruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada muddo ka badan toban sano ayay wakhtigeeda waxaa kolonel faadumo cali raage oo lagu naanaysi jiray fay cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab siduu ii sheegay wasiirka gaashaandhigga waxa ay gelisay wakhtigeeda intiisa badan milatariga soomaaliya inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore shariif sheekh axmed fay cali waxay ahayd hooyo korsanaysa toban carruura oo kan ugu weyn uu yahay toddoba iyo toban sano jir iyadoo dhowr iyo labaatan bere cunug dhallanna oy umulla ahayd uu wakhtigan ahaa ilmaheeda ugu yar sidaasi waxaa yidhi wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee muqdisho gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii wakhti badanna runtii wakhtigeeda ugu badan aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii aniga waa igu horreysay xilliga ay kusoo biirtay waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xiliyadii labada kun iyo toddobadii oo cabdullaahi yuusuf uu ka ahaa allah u naxariistee madaxweyne ee dowladdii kumeel gaarka xilligaas jirtay sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna laigu sheegay in shaygeeda ee runtii oo lagu magacaabiri jiray xasan cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee yakshid xilligaas nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda soomaaliyeed ku haaya ay markay dileen kadibna ay go-aansatay in ay iisheeg ka mid noqoto ciidanka xooga dalka soomaaliyeed lix ka mid a ciidamada milatariga soomaaliya iyo sidoo kale seegeeda bishaar shariif cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi korneel faadumo cali waxay isqabeen muddo ku siman hal sano iyo dhowr bilood seegeeda wakhtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda faadumo horey waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga soomaaliya sida la ii sheegay waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood al-shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay khadka telefoonka ee muqdisho waxa aan kula xiriiray walaasheed malyuun maxamed waxay ii sheegtay in faadumo ka sokow tobankeeda canug ay sidoo kaleeta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda abaayo gurigeedii ka tagtay sidai caadada ahayd shaqaday usii socotay meel waxaa jirta jahjejakpointi ah oo daljirka dahsoonah meeshii ayadoo maraysa abaayo baa qaraxa meeshii ku haleela ayaday saygeedii meesha ku dhintay allah unaxariiya laba wiilo staaf oo la socota waxay kala ahaayeen magacyadu waa xooga dalka asagana wuxuu ahaa ciidanada ciidamada danab asna sarkaal ayuu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan cali maxamed ayaa leh faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo al-shabaab looga xoreeyey magaalada muqdisho iyo labada shabeelle runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afgoy shabeellooyinka ku dagaalamayeen u ahayd qofka isku xiraa ama udhexeeya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo amsomka iyadoo markaasi luuqada ee qalaada ay taqaanay waxaa markaasi sheekh maxamuud madaxweyne noqdayna sidoo kale ay noqotay ilaalada ayay ka mid noqotay taliyo waxay noqotay koowaad ee guutada ee howlgalka howlgalka oo xilligaas lahay qeybta labiyo toban abril oo isugu jirtay muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hadda la yidhaahdo waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qeyb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliyaha howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheyd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa u naxariistee ninkeeda oo seygeeda hadda lahay bashiir shariif siduu ii sheegay cabdixakiim barre ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal bishaar shariif cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda faadumo cali bishaar shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada maraykanku sida gaarkay u tababareen ee danab waxa uu ahaa laba xaasle si lamida xaaskiisa faadumo cali ayaa isna muddo ka badan toban sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xooga dalka wallaahi waa muruga naxdin leh labada qoysba waxay ahaayeen qoys dowladda soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xooga dal soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda waa la dareemi karaa waa dareemi keeni kartaa waa dheexan kartaa qof marwe ah gurigeeda jooga hooye ah cunug yar oo sibi oo saqiir oo neef ay nuujinaysa saaka kasoo baxday ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhexbaxday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay allaha unaxariisto waa geeri naxdinle dadka dhan wada taabatay annagana wada taabatay waana ka tacsiyeyneynaa gabadha labaad khaasatan oo ka tagay shaar shariif cabdullaahi oo u tacsiyeyneynaa saaciido walaasheen waana rajeyneynaa inay wax badan ka somaan dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kaleetana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan laakiinse wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeello soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda sisan oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jiro oo qofkii dhinta qofka darajada uu markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay isheegay in qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii uu loo qoro oo isheegay in ciidankuu ka mid ahaada ayaa kamid tahay waxa waxaa jiro isheeg system waxaa jiro oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo walow annaga aad la socota xaaladeena meesha ay maraysa dowladnimadeeni soo qabashada maanta aan ku jirna ay aada iyo aad isheeg adiga ee meel dheer aan ugu imaanay laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisan oo kaleo halgamaa ah oo noocan oo soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo oo runtii kalana loo qabtan meesha way ku jirta laakiin nidaam oo waxaa jiro oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo isheegay qof kastoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu ka tirsan uu marayo ayaa jira tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya wixii ka dambeeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab waxaa jira kuwo badan oo naafa ku noqda gudaha waddanka qaarkoodna marxalado adag ay ku haystaan dalka gudihiisa halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay